magaalada hargeysa waxaan uga soo baxay aniga oo reerkaygii wata wadankii aan u dhashay ee aan ku dhashay ee aan ku dhaqmay ee aan ku dhistay ee aan ka ahaa nin culimo ah oo ku howlan dacwadda islaamka iyo tarbiyada islaamka dacwaddii iyo tarbiyaddii islaamka aan waday oo ay ku timi carqalad xoogan oo kaga timi nidaamka ka jira goobta iyo dhulkii islaamka ahaa ab iyo awowbaa boqolkiiba boqol islaamka kusoo dhaqmayay si cad loogu faafinayo diimaha gaalnimada ee kiristaamaynta iyo dhaqan bedel akhlaaqdii lagu samaynayo iyo fawaaxish taasoo markaad ka hadashana adiga aada u cadilan tahay oo dhan dhib mudanayso cidda wadana lagu ilaalinayo nidaam cadaaladeed iyo garsoor ayaa ka jira somalilan maxaa nidaamkaas u aadi weyday oo u dacwoon weyday garsoorka ka jira somalilan isaga laftiisa hay-adihiisa sirdoonkiisa baarayaashiisa xerelayaashiisa xabsiyada wax lagu xidho iyo maxakamadihiisu nidaamkani dulmiga uu samaynaya waa meelaha uu ka fulo ee asalka u ah runtiina annagu waxaanu noqonay diin iyo naf iyo ehelba dhibanayaasha u dhiban isaga nidaamkan garsoor laftiisa waayahay hadda xaggee joogtaa oo aygala hadlaysaa hadda waxaan joogaa meel ka mida dalkaygii soomaaliya gaar ahaana ku sunkan qaybaha wilaayaadka islaamka ay gacanta ku hayaan wararku waxay sheegayaan oo na soo gaaray inaad joogto gobolka jubbada dhexe maxaa ka jira waxa weeyaan dhammaan waxaan dhex mushaaxaya oon dhex socdaan ku tana kulayaama u kala gudbaya wilaayaadka koob iyo tobanka ah ee gacanta ay ku hayaan xarakatu shabaab almujaahidiin sheekh aadan ma waxaa u timid inaad al-shabaab ku dhex noolaatid mise waxaad u timid inaad ka mid noqotid al-shabaab labaduba way jira marka hore inaan diinteyda iyo cirdigayga iyo naftayda aan u biday inay halkani markaa u nabadgelyo badan tahay aniga iyo dadka muslimiinta ila midaba isla markaana hawsha halkan ka socota ay tahay hawl caama ummadda islaamka ka wada dhexaysa adduunka guud ahaan gaar ahaana geeska afrika mas-uuliyad diineed oo diinta iyo dalka iyo dadka lagu difaacaya inay halkan ka jirta oo xaq ah wixii igala gudboon awoodayda ee aan ka qaban karo aqoonteyda iyo cilmigayga iyo kartidaan oo isticmaalayana waan kala qayb qaadanaya haddii ilaha idmo waxaa nagu maqaal ah in aad soo doonatay inaad qabato hoggaanka al-shabaab maxaa ka jira arrintaasi waa mala awaal niyooyinka lama ala awaalayo anigu cidna lama wadaagin erey noocaas oo kale ah hadday dadku laabtayda waxa ka guuxaya mala awaalayaanna xaquma laha oo laabtayda waxaa ku jira ilaahay subxaana watacaala keligii ayaa og laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa wixii mas-uuliyad diineed ay qabsadaa ee laasim ku noqdaa anuu diyaar u aha oo ilaahay ugu dhowaanaya laakiin daa'iman ma jecli anigu sacaamad iyo madaxnimo had iyo gooraalay bannaankana isuma soo taago mana jecli dabci ahaan yaa kula socda oo iminka hargeyse kaala soo baxay waxaa ila socdaa ehelkaygii waxaa ila socdaa awlaadaydii oo waxa weeyaan aan doonaya iyaga laftooda diin iyo cirdi ahaanba inaan la badbaado badbaadada ka sokow ee sida muuqata hadda al-shabaab inaad ka mid noqotid ayaa ii sheegtay maxaa ayagana u soo gelinaysaa hawshaas aad iminka ku soo biirtay waxaan u keenayaa inay ku hoos noolaadaan shareecada islaamka iyo maxaakimta lagu xukumayo kitaabka iyo sunnada ee ka fog dulmiga iyo eexda kuna dhaqmaya cadaaladda iyo garsoorka qur-aanka iyo sunnada inay hadhkaa hoos harsadaan waxay kalena ilaahay subxaana watacaala ayaa gacanta ku haya ilaahoy ayaa abuuray allah subxaana watacaala arsaaqdooda haya asashooda ilaahay baa haya laakiin mulsam waxaan ku ahay diin ahaan meeshay ku badbaadayaan ayuunbay badbaadada adduunyada iyo aakhirana ku jirtaa waxaa iga warrantaa sheekh aadan sidii aad ku soo baxday iyo halkii aad soo martay halkaa ninkii isweydiinayaa sidii aan ku soo baxay iyo halkii aan soo maray waxa ay ku saabsanaanaysaa bad iyo berri iyo hawada midaan ku soo booday birmad fadli baa igu bayiday boqorkii weynaaye booqasha bartaan rabay boqoola ku imi buruntidaydii halkaasay ku soo gaabatay yaa xidhiirka idiin sameeyey marka adiga iyo al-shabaab idin dhex maray xidhiidhka waxaa noo sameeyey mabaadida aan iska waafaqnay iyo dheximaanshahaygii iyo kulankayagii iyo waraysigayagii ayaa noo sameeyey hadda halkee hawsha kala qabanaysaa shabaab maxaa kuu qorshaysan waxaan kala qabanayaa oo ii qorshaysan aqoonta iyo fanniga diineed aan aqaano mahaamka waajibkayga saaran in aan ka bilaabo intii awooddayda